musharaxiinta ka soo baxday ee jubbaland ee aqalka sare ayaan markii ajandii ugu horreysaba aan ku bilownay run ahaantii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waa nin saaxiib weyn nala ah waa madaxweyne aad iyo aad aan ugu kalsoonnahay doorashadii hore ee dhacday labadii kun iyo lix iyo tobankiina waa madaxweynihii xaqiijiyey qoondadii loogu talagalay haweenka ee jubbaland inay ka soo baxdo runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinay haddana waxaan ka rajaynaynaa inuu ka soo baxo maarata ballantii uu haweenka soomaaliyeed la galay hadda waxaan saluugaynaa soo saaridda musharaxiinta waa saluugsannahay waayo waxaan aragnay siddeed musharaxiin oo la soo saaray oo hal gabar oo keli ah ay ku jirto waxba kama qabno in hal gabara ay ka soo baxdo afarta kursi afarta kalena ay hal gabara ka soo baxdo waayo siddeed maaragtay waxaa la rabaa senatar inay soo saaraan marka siddeeddaa senatar labadii kursi oo haweenku ay ku lahaayeen waxaan rajaynaynaa tan hadda ay xaliima u tartamayso in xaliimo jaamac ay la tartanto gabar kale oo soomaaliyeed meesha cabdirasaaq uu la tartamaayo waayo cabdirasaaq waa nin kuraastii raggu lahaana way haystaan oo waa ku fadhiyaan mar haddii kuraastii ragga ay u bannaan tahay oo labalabo isu haystaan oo ay ugu tartamayaan ninunbaa ka soo bixi doona laakiin tan ay xaliimo ku tartamayso cabdirasaaq in lagu lamaaniyo ma ahayn heshiiskeenna ma ahayn madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa isaga oo aan aad iyo aad ugu kalsoonnahay inuu codsigeennana qadarin doono waxna ka qaban doono in kursiga xaliimo oo ah kursigii haweenaydu ay ku fadhiisan lahayd ee sanataradda ah in laga reebo ninka oo tartanka ay gabarula gasho xaliimoo keliya ku jirta waxaa ku jira kandidaydada haddaan la soo saara magacyadooda nin iftin la yidhaahdo oo aan u haysanay kol hore ayaan ku qaldanay iftin gabar baan moodaynay markaasaan waxaa soo baxday gabar la yidhaahdo kol hore faadimo geriyo iyo iftinaa la soo saaray markaasaan dabaaldeg samaynay oon faraxnay oon u mahad celinay madaxweynaha waxaa soo baxday iftin inuusan gabarba ahayn oo nin yahay marka horta madaxweynaha iftin waa naqaanaa inuusan gabar ahayn isna waa og yahay laakiin xaliimo waxaan sugaynaa insha allahu tacaala inuu gabar ku lamaaniyo liiskaa inuu madaxweynuhu ku noqdo isaga oo eegaya ballanta